asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan star f m codka gobolka waqooyi banaad nagala socotaan waxaana ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka waa subax nimiistiniinah taarikhdu waxay ku beegan tahay kowda bisha kow iyo tobanaad ee nofembar sanadka labada kun kow iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagalaynaa xubinteenna ama qaybta ugu hore ee barnaamijka hoggaan kasta ee xaaladda dalka watay barnaamijka hoggaan kasta xaaladda dalka ayaa waxaan uga hadalnaa si gaara siyaasadda dalka hadba meel isku jehaynayso oo siyaasadda markii la gaaro sabti iyo axad alaba arrimaha siyaasadda ee dalka si aada isu bedelo barnaamijkan guud ahaan qodobo dhowr ah ayaanu kusoo qaadan doonaa oo ku saabsan waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka cusboonaa saaxadda siyaasadda ee dalka dhammaantiin soo dhawaad ayaan idin leeyahay barnaamijka anigoo ah musaa ismaaciil ayaa idiin soo jeedinaya inta uu habada ku jira qodobo dhowr ah oo aada u xiiso badan ayaanu ku eegi doonaa barnaamijka akhyaaray oo markaasi ka cusubnaa saaxadda siyaasadda dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay sidoo kale markii la gaaro qeybaha dhexe ee barnaamijka saaxiibada ayaan la wadaagi doonaa qodobka dooda ee barnaamijka aynu oga hadlayno sida gaarkana ugu eegi doono eena ku qaadaa dhigi doona balse marka hore waxaan doonayaa in qodobka ugu hore ee maanta aan soo qabto ee dhankaasi iyo siyaasadana ku saabsan waa in madaxda xisbiyada siyaasadeed ee a n c wiper kanu iyo ford kenya ay markaasi sheegeen in lagu qasbi karin cidda ay taageerayaan sababta ka dambeysa in ereygani ama hadaladani ay jeediyaan ayaanu eegi doonaa iyo sidoo kale waxyaabaha ay sheegeen in maalmihii lasoo dhaafay ay la kulmayeen siyaasiyiintaasi sidoo kale waxaanu eegi doonaa madaxweynaha dalka oo isagu sheegay in dalkan aan lagu aamini karin ama lagu aaminayninba qof uu ku tilmaamay in uu tuug yahay oo hantida dadka ama dadweynaha luunsan doona hadhow iyo xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka oo hadalkaasi ka falceliyey waanu eegi doonaa sidoo kale qodobkaasi oo faahfaahsan oo dhamaystiran oo aad iyo aad u xiiso badan dhegeyste madaxda xisbiyada siyaasadeed ee a n c wiper kanu iyo fort kenya oo kale ah musale mudavadi kalonzo musioka gideon moy iyo weliba moses wetangula oo shalay ololahooda siyaasadeed geeyey ismaamulka kiambu waxay sheegeen inaysan jirin cid ku qasbi karto in sanadka labada kun labiyo labaatanka ay taageeraan musharax madaxweyne oo gaar ah mas-uuliyiintan oo horey mid kasta u sheegay inuu u tartami doonaa hoggaanka ugu sarreeya waddanka ayaa ugu dambeyn ku midoobay isbahaysiga oo ka waa tahay siyaasiyiintan waxaa maalmihii lasoo dhaafay soo baxayey hadalla hoose oo sheegaya in madaxweyne uhuru kenyatta uu la yeeshay kulan gaara islamarkaana uu damcay ama uu damacsanaa inuu ku qanciyo in afartan hogaamiye ay taageeraan raila odinga doorashada soo socota afartan hogaamiye xisbi siyaasadeed oo ku midoobay ama ku bohoway isbahaysiga oka waxay iminka sheegayaan in aan lagu qasbi karin cidda ay taageerayaan sidoo kale waxaa xusid mudan in mid walba uu gaar u sheeganayo inuu u tartami doono hogaanka ugu sareeya dalka waxa ay leeyihiin qof walba mid walba uu leeyahay anagu madaxweyne ayaan u tartamaya kalonzo musoka ayaanu ku bilaabaynaa waxa uu sheegay in safartani la joogo safartii asaga madaxweyne ku-xigeen loo noqon lahaa balse asagaa uu cid kale u noqon doonin madaxweyne ku-xigeen labadii kun saddexiy tobankii labadii kun tobaniyo toddobadii waxa uu ku-xigeen u haray lawdinga sidoo kale ilaa iyo iminka waxa ay wararku sheegayaan in kooxda raila odinga ay doonayso in kalonzo musoka uu taageero weli raila odinga balse hogaamiyaashan ereygaasi iyo hadalladaasi waa iska fogeeyeen waxay hosta ka xariiqeen inay weli samaynayaan wadatashiyo dhinacyo badan oo ku saabsan ama ay ku soo xulanayaanba musharaxa ku mateli doona loolanka madaxtinimo waa hagaag wargeyska aynu hadda akhrinay ee wargeyska daily nation waxa uu qorayey in siddeed usbuuc kadib afartan hogaamiye ay soo xulan doonaan cidda tikidka oka uga tartamayso xilka madaxweynenimo ma kalonzo ayaa noqonaya ma mudavadi ayaa noqonaya ma wetangula ayaa noqonaya ama gideon moy ayaa xilkaasi ay u magacaaban doonaan oo ugu tartami doonaa hogaanka ugu sarreeya dalka waxayna sheegeen in dabayaaqada sanadkan ay sheegi doonaan cidda ugu tartamaysa ama u tartamaysa hogaanka madaxa ugu sarreeya dalka sidoo kale waxaa la ogeyn inay taageeri doonaan siyaasi kale habab ahaado raila odinga ama william ruto oo iyagu ku biirin doonaan codkooda waxaa xusid mudan in siyaasiyiintan mid walba gobollada ay ka soo jeedaan ay ku leeyihiin taageero marka la eego dhankaasi iyo gobolada uu ka soo jeedo kalonzo mushoka ku dhowaad laba milyan oo codbixiyaal ayaa la rajeynayaa in uu markaas halkaas ay isa diiwaangeliyaan ama ay ka codeeyaan sidoo kale gobolka galbeedka dalka oo ay ka soo jeedaan musalia mudavadi iyo moses wetangula iyaguna halkaasi waxa ay ku leeyihiin codad halka gideon moy isna uu ka soo jeedo gobolka rift valley ee isla gobolka uu ka yimaado madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaa intaasi ku daran inay yareynayaan qiimaha canshuurta boqolkiiba konton sidoo kalena muddo laba sano gudahooda ah ay ku gudanayaan ama ku gudayaan deymaha shisheeye ee lagu leeyahay dowladda kenya waxaa xusad mudan in lacagaha dowladda lagu leeyahay ama dalkan kenya ee ah lacagta amaahda ee soo qaaday ay gaarayaan intaasoo trilyan balse hogaamiyaashan waxay sheegeen in laba sano keliya gudahooda haddii xilkaasi loo doorto ay dhammaan gudayaan deymaha deymaha waddankan waan tirtirana oo waa baabi'inana ay leeyihiin waxay xuseen inaynan diyaar u ahayn in siyaasad ahaan la isku toosiyo oo la yidhaahdo halkan mara sidaasi ay sheegayaan cododkooda ayaan dhegeysan doonaa goordhow siyaasiyiintan iyagu ku bahoobay isbahaysigaasi loogu magacdaray oka oo sheegaya in siyaasad ahaan aan la jihayn doonin balse iyagu ay caddayn doonaan mowqifkooda iyo cidda ugu tartamaysa xilka madaxweynenimo marka la gaaro doorashada soo socota oo labada kun labaiyo labaatanka ayna ka dur sugayno in siddeedda isbuuc ama siddeedda wiig ee soo socda ay soo xushaan waa cidda ku matalaysa ama u noqon doonta ama calansidaha isbahaysigaasi oo ka u noqon doona sidoo kale sidaaynu sheegnay waxa ay ballanqaadeen waxyaabo dhowra oo haddii ay ku soo baxaan hogaanka dalka ay qaban doonaan sida in ay dhibi doonaan boqolkiiba konton canshuurta dadka ama qiimaha canshuurta sidoo kalena ay deynta ama deymaha lagu leeyahay dalkani kenya ay laba sano gudahooda ku gudi doonaan haddii loo doorto aan eegno codadka qaar ka mid ah siyaasiyiintan ee ku mihoobay isbahaysigaasi oo ka
tuachane na porojo ya watu kujaribu kutushurutisha na kusema ni lazima awe hule ama ule. Nilisema hayo nikiwa Kakamega, na mimi narudia hapa na nitarudia kila pahali.
Ama kukaa ati yeye ndio atakupatia rais, wewe ndio utaamua ni nani atakuwa kiongozi wako. Na mimi nataka niambie watu wa Githurai, nyinyi ndio mnatetema, mnatetemesha Kenya hii. Hapa Githurai imekuwa hotbed ya siasa ya Kenya.
Mambo ya watu kukuwa projects ati serikali inataka kutuchagulia kiongozi wetu, tumesema tumekataa. Tunataka mwananchi mwenyewe achague viongozi.
Vile vijana wana kazi, tutafanya kazi kwa three shifts kutoka saa mbili mpaka saa kumi. Wengine watoka hapa mpaka midnight, wengine wafanye kutoka midnight mpaka asubuhi. Hivi tutabuni nafasi nyingi za kazi na tutahakikisha kwamba watoto wanapata kazi.
Kura ni msilaha yako, ukiingia huko booth, hiyo ni siri yako ambayo najua hii kura yangu itabadilisha maisha yangu.
codadkaasi qaar ka mid a siyaasiyiinta isbahaysiga oka waxay sheegayeen in iyagu aan lagu qasbi karin cidda ay taageerayaan sidoo kale qaar ka mid ah ayaa sheegaya in waxqabad ay u qabanayaan kenyaanka haddii ay kusoo baxaan doorashada soo socota ee labada kun labaiyo labaatanka sida hore u sheegnaba hadallada mas-uuliyiintan isbahaysiga oo kaa ayaa ku soo beegmaya kadib markii ay horey usoo baxday hadal hayn ah in madaxweynaha dalka uhuru kenyaata uu ku howlan yahay inuu ku qanciyo sidii ay garab u siin lahaayeen madaxa xisbiga odm raila odinga inkastoo uu madaxweynaha taasi beeniyey siyaasiyiintan iyagu imikabay sheegayaan sidaasi oo ah in aan la jihayn doonin ama aan la isku toosin doonin loona sheegi doonin waxyaabaha iyagu ay doonayaan iyo waxyaabaha ay qabanayaan siyaasad ahaan halkaas ayaan oo gudbaynaa hadalladaasi iyo eh, ballanqaadkii is- waa siyaasiyiinta ku bihubay isbahaysiga oka oo kale ah madaxa xisbiga n c musalia mudavadi madaxa xisbiga wiper kalonzo musyoka iyo eh, guddoomiyaha kanu gideon moyi sidoo kale ford kenya hogaamiyaheeda waa moses wetangula iminkan waxaan doonaya inaan eegno dhankaasi iyo eh, siyaasadda iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka oo isna dhowaan ku booriyeysay ee kenyaanka in ay doortaan hod- hogaamiye aragti fog leh oonan ay oganaanin in loo farfiiqo mas-uuliyiinta matalaya oo ay dooran doonaan doorashada soo socota oo iyagu aan la dheehin qofkaasi ayaa dooranaysa hagag madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa kenyaanka ku booriyey in sanadka soo socda ay doortaan hogaamiyayaal aragti fog leh balse aynan marnaba ogolaan in loo farfiiqo mas-uuliyiinta matalaya waxa uu hoosta ka xariiqay in ay laga maarmaan tahay in musharaxa fursad lagu siiyo sida ay uga go'an tahay midaynta bulshada xilli uu shalay ku sugnaa koonfurta ismaamulka kajado ayuu hogaamiyaha labaad ee waddanka xusay in kenya ay ku tallaabsatay horumar wax ku ool ah sidaas awgeedna aan dib loogu noqon doonin ama loogu noqon karinba siyaasadda kala qaybinta ku salaysan waxa uu ku celceliyey in marnaba aan lagu guulaysan karin hanjabaad cabsigelin iyo sida uu hadalka u dhigay adeegsiga hay-adaha cadaaladda ruto wuxuu sheegayaa in qaar ka mid a ee dadka ama siyaasiyiinta iyagu loo hanjabayo laguna farfiiqayo cidda ay taageerayaan doorashada soo socota balse waxa uu leeyahay taasi wax soconaya oo shaqaynaya ma ahan waana in kenyaanka loo tixgeliyo cod eh, waa rabitaankooda ah hogaamiyaha ay dooranayaan balse aan loogu farfiiqin eh, waa qofka ay markaasi soo xulinayaan sidoo kalena eh, dadka codbixiyaasha aan la cabsigelin oona loo hanjabin amaba la adeegsanin hay-adaha cadaaladda ama kuwa dhankaasi iyo eh, dambi baarista ama musuqa ee iyagu ku ka shaqeeya william ruto ayaa siyaasiyiinta ay wada tartamayaan kula teliyey inay ka tanaasulaan isbahaysiyo siyaasadeed oo qabiil ku salaysan oo ay soo dhisaan xisbi qaran waxa uu hadalkiisa ku sheegay in siyaasiyiinta iyaga ka soo horjeeda as- aan raacday siyaasiyiinta isagoo kasoo horjeeda ee la tartamaya doonayana xilka madaxweynenimo xisbiyadooda siyaasadeed ay yihiin kuwa qabaa'il ku salaysan oo hal deegaan oo keliya ee laga taageero ama taageero ka haystaan wuxuuna sheegayaa imikaba inay ka tanaasulaan isbahaysiyadaasi ku salaysan qaba- qabaa'ilka ayna soo dhistaan isbahaysi siyaasadeed oo xisbi qaran ah oo loo wada dhan yahay waa sida hadalka u dhigay isla isbahaysigaasi wuxuu ula jeedaa camal isbahaysiga isaga lala xiriirinaya amaba xisbiga lala xiriirinaya ee u d a oo uu ku tilmaamay inuu yahay xisbi siyaasadeed oo qaran oo dhammaan eh, dadka kenyaanka ah qeyb walba ay ka soo jeedaanbo ay ku wada jiraan aan dhegaysanno hadalkiisa william ruto oo ka hadlayay arrimahaasi ah in dadka aan loo hanjabin oo aanan loo cagajugleynin loona goodinin oo iyagu rabitaankooda la tixgeliyo iyo cidda ay dooranayaan doorashada soo socota oo aan loo farfiiqin ayuu yidhi Mimi nataka niwaambie wale tunashindana na wao, my friends, wacheni kutuuzia uoga, wacheni blackmail na intimidation na threat, wacheni kutumia mambo ya criminal justice system kuuza uoga kwa Wakenya. Wakenya wameamua hawanunui uoga, na hata kama mtapatiana uoga bure, we don't need it. Tunawaambia wajipange na sera, biashara ya uoga wawachane naye badala ya kupoteza muda wao kupanga mambo ya intimidation na threats na blackmail na kuuza fear tunawaambia kwendeni mupange sera, ndio wananchi watapanga kuinunua. Endeni mtafute candidate, waacheni kujipanga sijui na vyama ya ukabila, waacheni chama ya kabila hii na ile na ile na ingine, pangeni chama ya kitaifa kama hii yetu ya UDA, alafu tukutane kwa kiwanja. Tuko pamoja?
ruto madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo codkaasi ahaa waxa uu ugu baaqayaa kuwa iyaga la tartamaya inay iska daayaan amaba ka tanaasulaan ee xisbiyada ku salaysan qabaa'ilka oo ay soo dhistaan mid qaran sida kan isaga uu hogaamiyo ee loo yaqaano u d a waxaana sidoo kale uu sheegay in ay jiraan hanjabaad iyo weliba cagajugleyn taasi oo uu ku sheegay in beddelkeeda ay la imaadaan ajando iyo waxyaabo ay kenyaanka uga faa'iideyn karaan oo ay iska dhaafaan cagajugleynta iyo weliba een waa dadka loo goodinaya qodobo kale oo xiise lah ayaa inoo soo socda uu ka mid yahay madaxweynaha dalka oo ugu baaqay shacabka kenyaanka inaysan dooran qof tuug ah ayaanu eegi doonaa qodobkaasi oo dhammaystiran iyo sidoo kale qaar ka mid ah xulafada ruto oo hadalkaasi ka falceliyey qaar ka mid ah xildhibaanada ayaanu eegi doonaa iyo waxyaabaha ay ka yidhaahdeen hadalkaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka waxa uu hadalkaasi ka damacsanaa iyo sidoo kale inay jirto cid gaara oo uu farfiiqayo dhammaantiin subax wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale akhyaaray barnaamijka ogaan kasta qeybihi ugu hore ayaanu ku guda jirnaa weli waa hagaag goorsheegtuna waxa ay tilmaamaysaa sideedii iyo weliba qadar konton daqiiqo waxaan doonaya imika inaan soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka intaan u gudagelin qodobka xiga ee ku saabsan madaxweynaha dalka oo shacabka ugu baaqay inaysan dooran qof isagu tuuga bal horumarka hore aan soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka maanta
Chagua Kenya unayoitaka, tuungane pamoja, tujenge nchi yetu. Kenya ni moja na sura ni moja, tujiandikishe wote, tupige kura, tujitokeze, tupige kura, tunaimarisha demokrasia. usawa kwa wote, inaleta mabadiliko yenye wazima wa mipaka, inabuni mbinu mpya ya uchaguzi, haki kwa watu wote. IEBC ni tume huru IEBC, your vote, your future.
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i b c ayaa ugu yeeraya dhammaan shacabka ismaamulka gaarisa inay isku diiwaangeliyaan codbixiyaal barnaamijka diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa dalka ka bilowday afartii bishii hore ee oktoobar wuxuuna ku eg yahay labada bishan nofembar dabcan maanta iyo beri keliya ayaa harsan haddaba dhegayste adigu ma isdiiwaangelisay jawaabtaadu maya hadday tahay maantaba orod oo gaar goobta kugu dhow ee laysu diiwaangeliyo si aad u noqoto qof hadhow ee codkiisa ka dhiibta doortana ama u codeeya qofka ama hogaamiyaha uu doonayo yaysan ku seegin fursaddan oo ka faa'iidayso wakhtiga kooban ee haray farintan waxaa ku soo gudbisay maareeyaha doorashada guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka i b c ee ismaamulka gaarisa
Chagua Kenya unayoitaka, tuungane pamoja, tujenge nchi yetu. Kenya ni moja na sura ni moja, tujiandikishe wote, tupige kura, tujitokeze, tupige mabadiliko yenye wazima wa mipaka inabuni mbinu mpya ya uchaguzi haki kwa watu wote IEBC ni tume huru IEBC, your vote, your future.
halkaasi aan uga soo laabanno adeega qaybta ka ah barnaamijka ee ku saabsanaa ee codbixiyaasha iyo inay isdiiwaangeliyaan iyo weliba muddadii loogu talagalay oo gabaabsi ah hagaag waxaan doonayaa inaan dib ugu soo laabanno barnaamijka iyo qodobka xiga ee aadka u xiisaha badan madaxweynaha dalka oo ugu baaqay shacabka kenyaanka inaysan dooran qof tuuga madaxweyne uhuru kenyaata ayaa dhowaan shacabka kenyaanka ugu baaqay inaysan dooran qof luunsan doona hantida iyo lacagaha dalka hagaag fadlan ha u ogolaanina tobankii sane ee mwai kibaki iyo tobankii sane ee aan joognay xafiiska in lagu burburiyo doorashada soo socota idinkoo u codaynaya dad tuuga ah ayuu u sheegay dadka deegaanka ruuri sabtidii isagoo ku booriyey inay baaraan hogaamiyaasha indhaha ku haya jigooyinka kala duwan oo ay u codeeyaan kuwa nabadda iyo midnimada u ololeynaya waxaan idinka codsanaynaa in aan la idinkicin doorta hogaamiyaal xaqiijinaya ama xaqiijiya in dalkani uu ahaado mid nabadda oo midaysan iyo kuwa sii wadi doona shaqadii aan horay u bilownay oo aan dib noogu celin halkii aan ka nimid ayuu yidhi madaxweyne uhuru kenyaata uhuru ayaa ka digay horumaradii uu dalkani sameeyey labaatankii sane ee lasoo dhaafay in la burburin karo waxa uu sheegay in doorashada soo socota ee dalka ka dhici doonta labada kun labaiyo labaatanka oo isaguna uu xilka ka degayo cidda ay kenyaanka dooran doonaan in ay ka fiirsadaan oo ay qof weliba u codeenin si gaara waxa u carabaabay in aan la dooranin qof tuuga oo isagu hal hantida dadweynaha iyo lacagaha lunsan doona qofkaasi oo uu magaciisa sheegin balse uu si sarbeba uu hadalkiisa u dhigay waxauu sidoo kale ka digay in hormar waa horumarkii ama horumaradii dalkani labaatankii sane ee lasoo dhaafay uu sameeyey in aan la burburin islamarkaana ay dhici karto in la burburin karo waa haddii ayuu yidhi la doorto hogaamiyaashaasi iyagu uu ku tilmaamay inay tuuga yihiin balse su-aasha isweydiinta mudanayaa yaa waaya qofka ama dadka uu madaxweynaha imikaba ka hadlayo hadalkaasi ama hadalkiisa waxaa jawaabada ka bixiyey siyaasiyiinta taabacsan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo uu ka mid yahay xildhibaanka laga soo doortay gaarisa township aadan barre ducaale xildhibaanka laga soo doortay magaalada gaarisa aadan ducaale oo ayaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ku dhaliilay hadalka uu sheegay mar uu booqasho ku tegay ismaamulka kiambu oo uga digay shacabka kenyaanka ah inay doortaan qof tuuga ducaale oo ka hadlayay bariga kajaado isla sabtidii ayaa dhaliilay ah, madaxweynaha oo uu ku eedeeyey inuu hadalkiisa waxyeeleeyey qoyska iyo weliba xisbiga jubli waxa uu sheegay in hadalka madaxweynaha ka soo yeri ah in aan la dooran qof tuuga amaba doorashada soo socota aan loogu ridin codadka qof isagu tuuga in hadalkaasi uu waxyeeloobay aan rahda waxyeeleeyey qoyska amaba isbahaysiga xisbiga jubli waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in xafiiska madaxweynaha ay tahay inuu la dagaalamo xatooyada xoolaha shacabka Mhm. xildhibaanka deegaanka gaarisa township horeyna u soo noqday hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka waddanka aadan ducaale ayaa sheegay in madaxweynaha looga baahan yahay in si gaar ah uu goob fagaaro ah oga sheego magacyada shakhsiyaadka luunsanaya khayraadka dadweynaha waxa uu yidhi waa in si bareer ah aad dadka kenyaanka ugu sheegtid cidda aad ka hadlayso ama hadalka aad ula jeedo ah in aan la dooranin oo ah qofkaasi inuu musuqayo amaba lunsanayo khayraadka iyo weliba shacabka kenyaanka si iyaguna ay hadhow isaga fiiriyaan waa tahay ducale iyo xildhibaanka kale eh, ama xildhibaano kale ayaa sabtidii eh, ruto u raacay eh, dhankaasi iyo kaniisad ku taala bariga kajado dadkii joogay waxaa sidoo kale ka mid ahaa xildhibaanka mathira rigaadi gachagua xildhibaanka kajado ama eh, waa koonfurta kajado kato olemetito xildhibaanka waa galbeedka kajado oo lagu magacaabo george sankuya xildhibaanka bariga mumias benjamin washali senatarka sida magacaabida ku soo gashay ee lagu magacaabo mary seneta xildhibaanka bariga kajado peris tobiko iyo weliba senatarka kajado philip mapey gashagwa ayaa madaxweynaha ka codsaday inuu wax ka qabto tuugta iyadoo washaali uu ka codsaday inuu madaxweynaha joojiyo hadallada qaar oo uu u magacaabo kuwa iyagu ku lugta leh arrimaha musuq maasuqa watay qaar ka mid ah siyaasiyiinta xulafadala ah madax- eh, waa ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto ayaa waxa ay ka codsadeen madaxweyne uhuru kenyatta inuu hubiyo in lala xisaabtamo kuwa musuq maasuqa ku lugta leh siyaasiyiintani ayaa ka falceliyey baaqii dhowaan ka soo baxay ama ka soo yeeray madaxweynaha ee ahaa in kenyaanka aysan dooranin shakhsiyaadka lunsanaya khayraadka dadweynaha waa tahay waxa ay sheegeen in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu la xisaabtamo dadka ku lugtale arrintani ee xildhibaanadan amaba siyaasiyiinta iyagu daacadda u ah william ruto waxa ay imika ka doonayaan madaxweynaha jawaab taasoo ah inuu sheego magacyada dadka uu ku tilmaamay uu dadka tuugada ah ee aan habboonayn inay qabtaan xafiisyada dadweynaha amaba la dooranin doorashada soo socota ee labada kun labaiyo labaatanka waxauna lee- waxayna leeyihiin sidoo kale in xafiiskiisa uu awood u leeyahay inuu dadkaasi la xisaabtamo waa dadka lunsanaya hantida dadweynaha waxay xuseen inay qayb ka tahay waajibaadka madaxweynaha ee ah in lala dagaalamo musuq maasuqa watay waxaanu sidoo kale eh, warkii eh, saacadda ayaa food inagu soo haya waxaanu eegi doonaa eh, codadka qaar ka mid ah siyaasiyiintan iyagu xulafada la ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo baaqooda ah in madaxweynaha uu sheego ama soo bandhigo dadka uu ku tilmaamay waxa inay yihiin tuugo oo aan lagu aamini karin hogaanka sare ee waddanka qodobkaasi xiisaha badan ayaan halkaasi kasii ambaqaadi doonaa oona sii faahfaahin doonaa eegi doonaana iyo qodobka dooda ee barnaamijka aynu ku eegeyno oo dhegeystayaasha markaan dib iskugu soo laabano qeybaha dhexe ee barnaamijka fursadda aan ugu siin doono si ay iyaguna fikirkooda inugu soo dhiibaan iminkana warka saacadda ayaad dhegeysan doontaan Eh, akhyaaray dib ayaan iskugu soo laaban doonaa ha iska bedelina mawjada isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad soo dhegeysateen warkii saacadda iyo sidoo kale qadar adeega ganacsiga iminkana aan dib ugu soo laabanno barnaamijka hogaan kasta ee xaaladda dalka qaybtii hore barnaamijka ayaad soo dhegeysateen iyo qodobo dhowr ah aan uga hadalnay iyo siyaasadda hadba is- cirkas kusii shareereysa ee dalka eh, siba eh, marka la gaaro sabti iyo axad oo siyaasiyiinta kala gedisan ee dalka ay ololahoodu geeyaan qeybaha ama gobolada dalka Eh, waxaanu soo egnay qodobka ku saabsanaa een, hogaamiyaasha oka iyo sidoo kale qodobka ku saabnaa- ku saabsanaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sidoo kale eh, qeyb ka mid ah ayaanu soo egnay madaxweynaha dalka isna ugu baaqay shacabka kenyaanka inay soo dooran eh, qof tuuga Eh, mar kale haddii aan qodobkaasi madaxweynaha aan kusii soconno madaxweyne uhuru kenyatta ayaa dhowaan shacabka kenyaanka ugu baaqay inaysan dooran qof lunsan doona hantida iyo lacagaha dadka waxa uu yidhi fadlan ha u ogolaanina tobankii sane ee mwai kibaki iyo tobankii sane ee aan joogay xafiiska in lagu burburiyo doorashada soo socota idanka uu codeynaya dad tuuga ah waxa uu hadalkani ka sheegay du- waa deegaanka ruiru ee sabtidii aynu soo dhaafnay isagoo ku booriyey inay baaraan hogaamiyaasha indhaha ku haya jagooyinka kala duwan oo ay u codeeyaan kuwa nabadda iyo midnimada u ololeya waxa uu yidhi cid walba ha u codeynina balse qof walba waa inaad baartaan baaritaan kadibna aad codkiina siisaan qofka u ololeynaya nabadda iyo weliba midnimada ee, shacabka kenyaanka dhexdooda iyo sidoo kale qof aan lunsan doonin hantida waxuu sidoo kale shir- yidhi waxaan idinka codsanayaa inaan la idin kicin doorta hogaamiyaal xaqiijinaya in dalkani uu ahaado mid nabad ah oo midaysan iyo kuwa sii wadi doona shaqadii aan horay u bilownay oo aan dib noogu celin halkii aan ka nimid ayuu intaasi ku daray hadalkiisa uhuru ayaa ka digay horumaradii uu dalka sameeyey labaatankii sano ee lasoo dhaafay in la burburin karo balse su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah yaabay qofka ama dadka madaxweynaha ka hadlayo hadalkiisa waxaa jawaab adag ka bixiyey siyaasiyiinta taabacsan madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo oo uu ka mid yahay xildhibaanka laga soo doortay gaarisa township aadan barre ducaale Ee, xildhibaanka laga soo doortay magaalada gaarisa aadan ducaale ayaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ku dhaliilay hadalka uu sheegay mar uu booqasho ku tegay ismaamulka kiambu oo uu uga digay shacabka kenyaanka ah inay doortaan qof tuga ducaale oo ka hadlayay bariga kajaado isla sabtidii ayaa dhaliilay madaxweynaha oo uu ku eedeeyey inuu hadalkiisa waxyeeleeyey qoyska amaba xisbiga jubilee waxa uu sheegay in xafiiska madaxweynaha ay tahay in uu la dagaalamo xatooyada xoolaha shacabka xildhibaanka deegaanka gaarisa ee horeyna u soo noqday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka aadan ducaale ayaa sheegay in madaxweynaha looga baahan yahay in si gaar ah uu goob fagaare ah uga sheego magacyada shakhsiyaadka lunsanaya khayraadka dadweynaha ducaale iyo xildhibaano kale ayaa sabtidii ruto u raacay kaniisad ku taalla bariga kajado dadkii joogay waxaa sidoo kale ka mid ahaa xildhibaanka mathira rigaadi gashagwa xildhibaanka laga soo doortay koonfurta Ka- eh, kajado waa kato olemetito xildhibaanka laga soo doortay galbeedka kajado george sankuya xildhibaanka laga soo doortay bariga mumias waa benjamin washali senatarka sida magacaabida ku soo gashay mary seneta xildhibaanka beriga kajado peris tobico iyo senatarka kajado waa philip mpey gachagua ayaa madaxweynaha ka codsaday inuu wax ka qabto tuugta uu sheegay iyadoo washaalina uu ka codsaday inuu madaxweynaha joojiyo hadallada qaar oo uu magacaabo kuwa ku lugta leh arrimaha musuq maasuqa qaar ka mid ah siyaasiyiinta xulafada la ah ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto ayaa waxa ay ka codsadeen madaxweyne uhuru kenyatta inuu hubiyo in lala xisaabtamo kuwa musuq maasuqa ku lugta leh siyaasiyiintan ayaa ka falceliyey baaqi dhowaan ka soo baxay ama ka soo yeeray madaxweynaha dalka ee ahaa in kenyaanka aysan dooran shakhsiyaadka lunsanaya khayraadka dadweynaha waxa ay sheegeen in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu la xisaabtamo dadka ku lugta leh arrintan dhanka kale qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee daacadda waa ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa ku booriyey hogaamiyaha ugu sarreeya waddanka inuu xaqiijiyo in madaxa xisbiga odm raila odinga uu aqbalo natiijada doorashada ee sanadka dambe haddii uu ruto kaga guulaysto sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa ku booriyey isna hogaamiyaasha inay la yimaadaan qorshayaal cad oo wanaajinaya nolosha kenyaanka si gaar waxaan doonayaa inaan waagno qodobkani ee ku saabsan madaxweynaha dalka ee ah in aan dalkan loo dooranin qof tuug ah oo sidoo kale luunsan doona lacagta iyo khayraadka dadweynaha qodobkaasi aan si gaara u eegi doonaa balse waxaan doonaya imika inaanu eegno xildhibaanada iyagu xulafada la ah mada- madaacaddu waa william ruto oo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo ugu- aan rahday madaxweynaha dalka ugu baaqaya inuu magacaabo cidda uu ula jeeday hadalkiisa ay ahaa ha dooranina qof tuug ah aynu dhegaysano
Jana rais amesema kitu ya maana sana. Tumemsikiza kwa makini na tumefurahi. Amesema yeye hataki watu ya Kenya wachague mwizi na mkora, na amefanya mzuri, kwa sababu hatuwezi chagua mwizi, kwa sababu mwizi ako kamiti, amefungwa. Na kama rais ako na habari kuna mtu mwizi anataka kusimama, afanye mpango, ashikwe, apelekwe kotini, afungwe, hata kuwa kwa kinyang'anyiro. Si iko namna hiyo? Namba 2 rais amesema pia anataka Kenya ikuwe na amani na hataki fujo. Na rais huyu wetu wako na bahati sana, kwa sababu hiyo maneno hata si yetu, ni yake. Sasa mwenye kuleta fujo Kenya ni rafiki yake na ndugu yake, kwa sababu ndio akishindwa anakataa matokeo. Sasa kazi ya rais ni, ni, ni kidogo sana, ni akae na huyu ndugu yake wakunywe uji, akule samaki, amuulize wewe, ukishindwa utakubali ama utatoa fujo?
hagaag waa qaar ka mid ah ayaan raada xildhibaankaasi oo isagu si dhow ama s- ugu dhow xil- eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxa uuna ka falcelinaya hadalkii madaxweynaha ee ahaa in dalkani aan loo dooranin hogaamiye tuug ah oo hadhow dhici doona hantida eh, shacabka kenyaanka waxa ayna doonayaan siyaasiyiintan iyagu daacaddu ah william ruto in madaxweynaha uu si bareera u sheego magaca qofka uu ula jeedo waa tuug oo yaan la- loo dooranin ee madaxweynaha wadanka qodobkaasi in si gaara barnaamijka guud ahaan ugu eed- ugu eegi doonaa oo dhegeystayaashana fursadda u siin doonaa inay barnaamijka qayb nagala soo noqdaan aan soo qabto balse intaa ka hor adeega qaybta ka ah barnaamijka waalid walba waxa uu rabaa in ubadkiisu ay horumar ka gaaraan nolosha waxay doonayaan in ay ku maalgeliyaan carruurtooda wax walba si ay wax u bartaan waxbarasho tayo leh ayaa mararka qaar loo arkaa inay tahay mid u gaar ah dadka maalqabeenka oo he- oo heli kara buugaa qaali ah iyo weliba waxyaabaha kale ee carruurta ama ardayda ay u baahan yihiin shupavu ayaa xaqiijinaysaa in dhammaan carruurta ay fursad u heli karaan ama u helaan waxbarashada iyo inay ku horumaraan nolosha waxay shupavu siinaysaa casharo muraajaco iyo su'aalo oo ay ku helayaan afar shilin oo keliya maalinkiiba waxay garaaci karaan star hash iyaga oo adeegsani kara taleefon kasta noocuu yahayba waxay adeegsani karaan xidig labo sagaal hal afarges iyaga oo isticmaali kara taleefon kasta noocuu yahayba dhammaan carruurta ayaa muraajacayni kara casharadooda islamarkaana guul ka gaari kara imtixaankooda waxaana u fududaynaysa shupavu waa fursad dahabi a dhegeyste maantaba ka faa'iidayso bal aan isla soconno dhegeyste garaac star hash waxaad garaacdaa xidig labo sagaal hal afar gees kadib waxaad tixraacdaa waxa kuu soo baxo ardayda gobolka waxaa qabad ku ahaa adeega internetka iyo wixii la midka ah haatan waxay isticmaali karaan shupavu oo aan u baahnayn wax interneta waxaadna ku isticmaali kartaa taleefonka aad doonayso dhegeyste waalidkii ka walwalayay xaggeen ka helaa buugaag iyo macalimiin ama macalimiin badan ama maclumaad dheeraad ah haatan waxaasoo dhan waxaa kaa kaafinayso adeega shupavu dhegayste maantaba tijaabi adiga ayaa u riyaaqi doona sidoo kalena ka faa'iidaysan doona fursaddaasi aad ardayda iyo weliba carruurtiina ay ku helayaan waxbarasho bilaasha ama waxbarasho s- qiimo jaban oo maalintiiba afar shilin oo keliya aad ku helayso taleefon nooc uu rabaaba ha ahaadana aad isticmaali karaysid oo taleefonada casriga oo keliya lagugu xiraynin sidoo kalena adeega internetka aan markaasi een, laazim ahayn inaad isticmaashid amaba wifi ama internet aad isticmaashid ama data waxaasi oo dhan aad ka fikiraynin waxaad keliya oo garaacaysa waa xidig laba sagaal hal afar gees kadib waxaad tixraacaysaa waxa kuu soo baxo si halkaasi aad uga hesho casharo muraajaca iyo weliba su-aalo aad iyo aad u xiiso badan oo ardayday ka faa'iidaystaan qodobka ama adeega qaybta ka ah barnaamijka akhyaaray ee, aan halkaasina uga gudubno adeegaasi waxaan doonayaa iminka ee daqiiqadaha fooda inagu soo haya in dhegeystayaasha dhankooda aan u weecdo oo aan fursadda u siiyo barnaamijka ee, si ay qodobka dooda aan uga hadlayno maanta ay fursad ugu helaan oo ay uga soo aragtada dhiibtaan waa qodobka ku saabsan madaxweynaha dalka oo ugu baaqay shacabka kenyaanka ah inaysan dooranin qof tuuga amaba hadhow dambe lunsan doona khayraadka iyo hantida dadweynaha balse ay doortaan qof ka shaqayn doona nabadda iyo midnimada sidaa u aragtaa hadalkaasi madaxweynaha ayaan hogaanka ugu sarreeya dalkan aan loo dooranin qof tuuga oo lunsan doona hantida dadweynaha ma hadalkiisa maxaa hadalka madaxweynaha ku soo beegay xilligani oo ka dambeeya miyaa jirto cid gaar ah oo uu madaxweynaha beegsanaya ama bartilmaamaysanaya waa qodobkan sida gaarka barnaamijka ugu eegi doona dhegeystayaashana fursadda u siinaya subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa ku sugantihiin barnaamijka hoggaan kasta xaaladda dalka aad degeysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari kala socotaan anigoo ah musaab ismaaciil ee barnaamijka idin daadihinaya dhammaantiin soo dhowaada ayaan idin leeyahay iminkana waxaa aan doonayaa in aan dhegeystayaasha fursad u siiyo barnaamijka sagaalka iyo qadar soddon daqiiqa ay tilmaamaysaa ee, goor sheegtu oo subaxnimo Ee, haddii iminka raadiyaha afuratay qodobka aan barnaamijka oga hadlayno sida gaarka ah, qodobo dhowr ayaan kasoo hadalnay balse qodobka sida gaarka aan diiradda ugu saarayno oo dhegeystayaashana doonaya inay qayb nagala soo noqdaan oo fikradahoodana la soo wadaagaan ayaa ah madaxweyne uhuru kenyatta ayaa dhowaan waxa uu jeediyey amaba ku dhawaaqay hadal ahaa in marka uu xilka ka degayo ee doorashada soo socota ee labada kun laba iyo labaatanka shacabka kenyaanka ah uu ka codsanayo in aysan dooranin ama u codeenin qof ama dad uu sheegay inay yihiin tuugo kuwaas oo luunsan doona khayraadka iyo weliba shacabka aan rahde lacagaha iyo weliba hantida dadweynaha waa haddii loo doorto ee, dadkaasi uu si uu tilmaamay hogaanka ugu sarreeya waddanka waxaana uuna sheegay in tobankii sano ee lasoo dhaafay ee uu isagu horumarkii waddankan u gaarsiiyey iyo tobanka madaxweynihii kasii horey ee mwai kibaki uu isna horumarkii waddanka uu ku tallaabsaday hal mar ee la burburin karo waa haddii shakhsiyaadkaasi uu sheegay loo doorto hogaanka ugu sarreeya dalka Ee, isla markaasi ama saacado kadib xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa iyaguna si bareera u sheegay in madaxweynaha laga doonayo inuu magacaabo cidda uu hadalkaasi la beegsanayo oo meel fagaaraha ka sheego si kenyaanka ay iskaga ilaaliyaan oo ay hadhow ugu cadeenin Xil- siyaasiyiintaasi oo uu ka mid yahay xildhibaanka gaarisa township aadan bare ducaale iyo sidoo kale siyaasiyiin kale oo ku dhadhow madaxweyne ku-xigeenka haddaba sidaa u aragtaa hadalka madaxweynaha ee ah in hogaanka ugu sarreeya dalka aan loo dooranin qof tuuga oo lunsan doona hantida dadweynaha ma hadalka madaxweynaha ku soo beegay xilligani oo ka dambeeya miyaa jirta cid gaar ah oo uu madaxweynaha beegsanaya amaba uu farfiiqayo waa qodobka aan sida gaarka ah barnaamijka ugu eegano eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ama eber toddobo siddeed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanka ay dhegeystayaasha naga soo wici karaan si ay barnaamijka qayb nogula soo noqdaan oo iyaguna fikirkooda nagula soo wadaagaan ee qodobka maanta aan barnaamijka oga hadlayno xaaladda dalka ee gaar ahaan barnaamijka hogaanka oo alaaba sidaan hore u sheegnay sabti xad markii la gaaro siyaasadda dalka aad ay cirka iskugu shareertaa siyaasiyiinta ayaa gobolada kala gedisan ee dalka ololahooda ka sameeya iyagaas oo hadba ee, hadallo cusub iyo erayo cusub ka jeediya dhegeystaha ugu hore maanta fursadda aan u siinaya barnaamijka halo star f m asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu masaal cusmaali waan ku salaamay saaxib waa enow waxaan kasoo wacay waa kaa qaada magacaada noogu celi walaal enow enow halkeed ku sugan tahay
nairobi wasla waa garta nairobi aa ku sugan tahay barnaamijka waa la socotee haa waa la socdaa haddaan ku dardalo horta uhuru qof kale kuma jeede waxa ujeedaa waa ma ah, madaxweyne ku-xigeenka haye maxaa ku tidhi hadalkaas qof kale uma jeedo waxaa uu jeedaa waa william ruto haye
haa waxa baysanaya waa william ruto uu iska baysanaya waxa waaye siyaasa waaye sidii maaragtay lasoo dooranaynin oo maaragtay oo oo yacni maaragtay mag- magaciisa halleeyo oo maaragtay waa isla shaqeeyeen waa masla joogeen haddaa tuugta waa masla tuug waa- waa- isla waa waa isla waa masla hadeene Hee.
wax ninkan gooni u geysanaya ma jirto labadooda waa matuugaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibkaasi aad buu umahadsan yahay wuxuu naga soo wacayay ismaamulkani nairobi waxa uu leeyahay hadalka madaxweynaha waxa uu la jeedaa ruto xigaha halo star f m waan kusoo dhaweynayaa raadia si gaabi
alo assalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaada noo sheeg iyo halkaad inaga soo wacayso waa cabdullaahi sheekh xasan halkeed joogta cabdulaahi soomaale dhowaale gaarisa haa si wanaagsan waan kusoo dhaweynayaa barnaamijka waa la socotee said said fikirkaada inugu soo biiri hadalka madaxweynaha sidee u aragtaa miyaa jirta cid gaar ah uu madaxweynaha beegsanayo
may danta danta macnaha maxaa waaye wuxuu ka hadlaayo waa danta macarada kenyaanka oo wadanka sidii kenya nabad loo hagaajin lahay haye
marka heshiis allaan ka dhiga insha allah wadanka marka waxaa leedahay madaxweynaha cid uu beegsanayo ma lahan maya ma dhihi kari ma dhihi kari waa gartee waa mahadsan tahay hagaag saaxiibkaasi aad buu umahadsan yahay gaarisa inuu naga soo wacaya isna wuxuu leeyahay madaxweynaha ma jirta cid uu beegsanayo balse horumarka waddanka awgeed ayuu hadalkaasi u jeediyey halo star f m Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma Warar aadan Gaarisa ayaan kaa soo wacayaa.
dhadhaab yaa joogtaa Gaarisa ayaan jooga Gaarisa walaalo.
waa gartay aadan waa kusoo dhaweynayaa Aad baan u mahadsantahay walaalo. Madaxweynaha hadalka uu leeyahay cid tuug ee waddanka looma dhiibahay cid buu ku ku wado aad bay iskaga caddahay.
yaabay ciddaas Mu- Deputy President William Ruto ayuu ku wadaa.
maxaa u sababeynaysaa Waxaan u sababeynayaa maalintii asaga iyo labadooda ay campaigns isla wadeen 2013 ilaa hadda muusan dhihi jirnin cid eh, tuug ee waddanka kagama tegi haye. Haddana wuxuu u leeyahay qof tuug ee waddanka ugama tegi hayo.
Mhm.
waxaan u arkaa inuu madaxweyne ku-xigeenka ka hor istaagi rabo xukunka maxaa hadalkiisa xilligan kusoo beegay oo markii hore uu sidaasi u oran jirin
waxaa kusoo beegay wuxuu ogyahay taamkiisa inuu dhammaaday Eh, cid kale ee rayla manaanka maanta banaanka dhigi kartan inuusan jirin ruto ma ogiin haye asaga oo dadanihiisa shaksiyadiisa iyo communitiga uu kasoo jeedo maslaxadooda fiirinaya Mhm.
hataa dadka hukumiyada ee ruto uhuru uu ka dhashay markaad aada weydiiso sida ay u arkaan re madaxweynaha ku-xigeenka waxay dhahaan haddii loo dhiiba lagama qaadi karo haye
marka taas asagoo ka duulahaya dadka shacabka wasaale asagii eh, madaxweynaha ah eh, ruto kartidiisana og maxaad umalaysaa marka Mhm.
taas ay ugu jeedaa wenintu maxaha tuugnimadiisa hadda tusay ee beri kambeynka isla wadeen tusi waaye taas oo su-aal madaxweynaha in la weydiin waa gartay marka waxaa leedahay waa qorsho madaxweyne ku-xigeenka looga hor istaagi rabo hogaanka dalka inuu hanto arin taas oo arrintaas oo iska cad weye Mhm.
aad baan ku salaamaya walaalo aad baa umahadsan tolaal sidoo kale adigana cusmaan gaarisa aad buu umahadsan yahay Eh, isna wuxuu leeyahay madaxweynaha dalka waxa uu doonayaa in ereygaasi uu uga hor istaago ruto inuu madaxweyne dalka ka noqdo uuna imika hadalkiisa kusoo beegay xigaha halo star f m
halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaam waa kaa qaaday walaal magacaada inoo sheegay halkaad inaga wac- inaga soo wacday
axmed cali qaruur ramo garaambur tawfiiq ma garas waa gartay axmed barnaamijku waa la socotaa
aad baan nala socdaa sidee u aragtaa hadalka madaxweynaha maxaa hadalkiisa xilligan kusoo beegay ma jirtaa cid uu beegsanayo
madaxweyne hadalkiisa waxa waaye ee, hadalka aad jeedinayo ee, waxa waaye waa sida anay ila tahay ee, ee, ciddaas ula jeeda waa iska caddahay maxaa yeela ha- waa- hadal laan la sheegay waxa waaye ee, hada hadal waxaan la sheegin qurnaa ku jira ma maqa ma garas waa gartay cidda ula jeedo iska caddahay ayaa tiri cidda ula jeedaa waa waa iska caddahay sida asagoo ugu gaabsana aniga ugu gaabsana ma garas waa gartay balse inaa noo bidhaamisa sooma ka wanaagsaneen
waxaad ku wadaa weliba ruto sababtu maxay tahay william ruto oo siyaasiyiinta kale ay ula jeedin
Ee, waxa waaye ee, Aha.
ee, qolba danta dadka iyo dadka iyo dadka iyo dadka unbaasan iyo dalka unbaasan aad maaragtay sidii iyada ay- ay aragtiisa ay u noqoto maaragtay dalka wixii maaragtay dhib ku ya ama dheef ku ya sida unbaa unognog tahay waa gartay maxaa hadalkiisa xilligan kusoo beegay madaxweynaha
madaxweynaha miya Mhm.
dalka in iska tagaa raba wax ku tago unbad raba ma tahay haye
marka sidii maaragtay dalka iyo dadka aad maaragtay argagaashis u halaagan sida anay aragdagayda waa gartay marka waxaa leedahay hadalkiisa waxaa kusoo beegay wuxuu doonayaa in dal wanaagsan uu ka tago
si wanaagsan si wanaagsan aad baa umahadsan tahay saaxiib
adan
waa uga mahadcelinayaa saaxiibkaasi isne raamu ayuu naga soo wacayey saaxiibka kale ee barnaamijka ka qayb qaadan raba aan siiyo fursadda qadka igu jira halo star f m
Hello, asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
barqa wanaagsan walaal waa ayaan mareykaana waa kusoo dhaweynayaa ayaan
waa dhawaa walaalkee horta aniga waxaan dhihi lahaa aha
horta waa nasiib darra nin oo maaragtay toban sano jir eh, wasaarad u ahay inaan maanta tuuganimo lagu xisaabo waa gartay madaxweyne ku-xigeenku ahay dheh madaxa madaxweyne ku-xigeenka ahaay aha
marka nin asaga intaas ayta madaxweyne ku-xigeen ku ahay oo hadda adiga maaragtay tuuganimo u aad ku cadaynayso waxaa maaragtay ku cadaan ku cadaanaysa inuu asaga ka weynba ma- uu tuuganimo inuu tuuga tuug ahaa waa gartay balse ayaan eh, madaxweynaha qof uu magacaabay ama caraabaay ma jiro maxaa madaxweynaha eh, ugu tuhumaysaan madaxweyne ku-xigeenkii inuu hadalka ula jeedo waxaan ugu tumayaa horta waa uu waa maaragtay xumaantooda horta hadda ma ayna bilaabanin oo xumaantooda waa mid hadda soo jiisinaysa waa gartay hase yeeshee haddana ololaa lagu jira haye ololihiina waa laga haystaa aha marka dantaa ku qasbaysa maaragtay inuu maaragtay u magacaabin oo hadduu magacaabo maaragta hadda kenyaanka isla wada kacaysa moogtahay haye asagana cadow gooni ahaan uu yeelanaya mhm marka inuu sarbeeb ahaan uu u dhaxa Ha.
uu maaragtay uu ka xigsaday
waa gartay waana iska caddahay marka waana iska caddahay marka ninka uu ku xigo waayo hawadaa laga haystaa ololihiyaa laga haystaa meeluu ugu dhaqaaqa ayuu leeyahay meeluu ka dara ayuu leeyahay marka hadda shacabka wuxuu ka dhacsiinaya yani inuu ninkaanaysa nin xil qaada kara uu ahayn Eh, hadalkiisa xilligan maxaa ku soo beegay oo xilliyadii hore madaxweynaha wal- arrimahaasi u oran jirin
waxaa kusoo beegay marka hore tartan ma jirin laakiin hadda tartanka yaa socdaa haye
inuu maaragta asaga oo laga uu ka haysana uu arkaya aha haddee meel uu ka gaar uu leeyahay marka hadda sababta waxa kusoo kuwa maaragta kusoo beegayana waa midaasayso waan gartay waa mahadsantahay walaalkay macana laakiin waxaan ugu digayaa shacabka inay iska ilaaliyaan maaragtay wax meel kasta oo maaragtay oo qaladka ugu imaanaya inay iska ilaaliyaan aad baa u mahadsan tahay walaal shukran maraykan ayaa naga soo wacaysay way mahadsan tahay fikirkeeda dhegeystaha kale aan u gudbo ee qadka ku jira hallo star f m
salaam calaykum wacalaykum asalaam waraxma
saaxiibii waran waa fiicanna walaal magacaada inoo sheeg
maxamed tawane gaarisa dhikaburi aad baan kusoo dhabeynaya maxamed
arrinta hore haddaan u galo haa
madaxweynaha arrinta ka soo yeerto horta waxaa loola jeedaa dhe ruto waan gartay sababtu maxay tahay
sababta waxay tahay dii wax buu tuumayaa oo dee wuxuu arkay ninka neto waddanka oo dhan gacanta inuu ku dhigay balse lama magacaabin ruto
maya lama magacaabin laakiin soomaalida waxay dhahdaa doqon ku shagtaad ku dhufa haddii garan waasana jirkeeda ku dhufa ma garatay waa gartay
taas annagoo dhan aynu ku arkayna dhagaayna ku maqlaynaa mhm
marka saa ay tahay mhm
arrin yar baana inaan kuu sheego haye soo da
ninkan raila laleeyo haa
asaga horta cidduu ka dhashaa xun mooya asaga raila xumi horta annaga aan hadda ku aragno aan garanayna ma laha dhe haye
markaas waxaa jirta raila asag ballanqaadka u ballanqaaday anigna man jilwan beri la shaqayni jire haye
ayag jelwa isdabamar ma aqaanaano haye
wixii ay dhahaan sidanaan yeelayna mhm arrintaa way fulinayeen waan gartay
laakiin saaxiibyaalkan kale soo maaha mhm
waa un yacni si kale maan iskaga jeclaan ana qorshe kale may wataan ma ogiye mhm
horumar ay keenaan intii lagu gaaro waxaan ku dhahay alxamdulilah horta ayag lama dhahay xaaraanay ka tahay dulucda sheekadaada waxaa leedahay raila ballamaha uu qaado wuu oofin doonaa haddii madaxweyne uu noqdo
oo taas iyo banaankeed ka taallaa aan ku dhasaayo haye
arrinta u dhahay mandera uu ka dhawaajiyey arrin kasta uu ka dhawaajiyey haa
taas iyada horta wuu dhammayn wuuna fulinay haye
laakiin akhyaar saaxiibyaalkan kale soo maaha mhm
haddii kolley hadda hadda kursiga nin heli ilaahay baa oge haa
laakiin madaxweyne waxaan leeyahay mas-uulka waddanka ugu sagareeya waayo hadalaha qaar inuu aad uga fiirsadaa ficnaani lahayd waa gartay marka hadalkan ma uu ka soo yeeray ma ma habboona ayaa leedahay
maya maya aaday u qaraartaya marka saaxiibkaasaan ku dhamaynana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed gaarisa aad buu u mahadsan yahay isna oo inagoo mahad celinayaa fikirkiisa dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa khiyaaray dhegeystaha kale qadka ku jira hallo star f m
Hello, salaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma
Waa Xabiiba Mandheeri joogto waaye.
waa kusoo dhaweynayaa xabiiba
Waan dhow yahay.
haye hadalka madaxweynaha sidee u aragtaa
Hadalkaas waxaan u arkaa inuu horta Ruto madaxweyne ku-xigeenka inuu ku wada hadalkaas.
haye
Wuxuu ugu wada wuxuu saas u leeyahay wuxuu arkay ninka inuu supporta oo dad support garana oo dad badan uu arkay.
waa gartay
Kaala magac ka hadlayo yacni uu leeyahay ma ogi yacni wax kale uu leeyahay mana ninkan wuxuu Raila Odingaas waa prime minister la soo dhisay.
aha Uhuru Tawasa la soo dhisay.
haye
Markaas maxaa tuug loo dhihi waay?
Ha- hagaag balse ee, imika madaxweynaha muu carabaabin in ruto uu yahay tuug
Isaga ma ku wada qof kale oo maanta uu ku wada maba lahaba.
haye
madaxweyne ku-xigeenka ku wadaa madaxweyne ku-xigeenka ku arkan saboortaas haysto oo yaani ninkan oo dadka dhammaan waana uu arkaya mata meel kasta la- lasoo dhaweynayo uu arkaya kaal magac ka hale umuusuwan isle Mhm. marka maxaa ku soo beegay Saxmadama hadalkiisa aan- xilligan
hadalka waxaa kusoo beega waxaa waqtiga dhammaad u arkay yani ninkan ku arkan dad wax haysto oo meel kasta boodgare la saboodgareynayo uu arko waxaa saas uu leeyahay yacni magac ka hale waa yuu heli madaxweyne uu qaadan uu afka kuyi ku hadlaya as meesha oo s- magac ka hadleynaya ninkaana nin tuug ma aha ninkan waa la saboodgareyna anakan waa saboodgareyna madax u d a waa saboodgareynana annaga Waxay- anaka oo hadalkiis maba yeelayna annaga waa gartay
Ah, aad baa u mahadsan tahay xabiiba
adigaa mudan mandheer ayaa naga soo wicisay anagoo mahad celinaya william ruto tuug ma ahanaya tiri madaxweynahana isaga ayuu hadalkaasi ku jeeday xigaha hallo star f m hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaal waa maxamed araalo kaasi waay dhanka seelow waa kusoo dhaweynaya maxamed
warkan weertaas ka dhawaajay madaxweynaha ha
waa weer oo nin kastoo madax oo mas-uula dhaawacaysa
haye
maxaa yeelay horta waa iska yaraaday hadda wax horta oo mas-uulinimada dhaalah waa iska yaraaday adduunkan haye
tuugle maanta daad sheegine Mhm,
dadka madaxda ah oo wada badanba mhm.
waan garatay maaha waan gartay
tuuglimadan asaga ma sheegin marka hore ilaa hadda markaas mas-uulkaas ka dayay oo madaxnimadas ka dayay u dhamaata a- arkay aan sheegay hadda haye yuu yuu- yuu ula jeedaa hadalkan
hadalka waxa ula jeedaa shay anaga la tahay oo hadda oo dad badan aan sheegahaya ninka ruuta inaa lagu wado haye
markaan hadda mar hore aan sheegin haddana aan sheegay aha
markaan tuuglima horta nin kastoo madaxayna way u daran tahay asaga naftiisa sharaftiisa way dhaawacaysaa zaid haye
inaad arko marka hore aad arka tuuglimada ida aad ku warrama fiicnay dadka horeba waa gartay
sheega waa gartay balse waa maxay sidoo kale sababta siyaasiyiinta xulafada la ah ruto iyagu ee ay keligood u hadlayaan oo u leeyihiin ee, madaxweynaha ha magacaabo qofkaas ee, uu tuuga ku jeedo
maya in kastoo magacaawin Mhm,
ilaa ulajeedada aad fahmaysaa haye
waxyaalo kale oo hore uu sii wareyn waa jiraan oo ayaga dhex mari mhm.
haddana warkaan waxaan arkayna mid asaga la waadaacayna oo
aad baan uga xumahay wuuna ku mahadsan yahay balse fikirkiisa welilow uu dhammaysanin aragtidiisa maxamed dhankaasi iyo isiolo waan uga mahadcelinayaa qaabka wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaatay dhammaantiin ee subax wanaagsanna khiyaaray ee weli waxaanu ku guda jirnaa qaybtii dhegeystayaasha fursaddan u siineynay barnaamijka dhegeystayaal lowra ayaa ka faa'iidaystay fursadda kana qayb qaatay barnaamijka fikradahoodana la wadaagay sidoo kale dhegeystayaal kale oo iyagana aad u tiro badan ayaa qadadka ay ugu jira xigaha aan siiyo fursadda halo star f m
halo waan kusoo dhaweynayaa magacaad inoo sheeg salaamu calaykum maa xasan daahir maxamed oo jooga buula sheekh wacalaykum asalaam een, xasan buula sheekh gaarisa ah buula sheekh gaarisa marna buula haylanaan kasoo hadlaaye marka arrinta horta way iska caddahay haye
ninka uhuru la yidhaahdo Mhm.
carrada madaxa ha ka ilaalsado madaxa madaxa carrada ha ka ilaalsado haye
waxaa waaye dhooba ayuu ku dhex jiraa laakiin isma arko haye
waayo eh, meeshaan laba nin baa isku hirdinaysa aha
raila iyo ruuto ay isku hirdinayaan sax wuxuuna doorbiday inuu raila la la safto aha marka ninka tuugga uu ku wado aha
waa waa william samay ruto ay halkaas bay arrinta u ku socotaa haye markuu william samay ruto u noqdo tuug Mhm.
arrinu waa ka daran yaho waayo sideed sana ayay is wada shaqaynayeen madaxweyne ku-xigeen uu ahaa Mhm.
Oy wa- oy waxa isla qarsanayeen haye
ma oga in in in caalamka la yidhi saddexda madaxweyne ee ee maalkooda inta badan dibadda digatay inuu asaga kow ka yahay Mhm.
maban ninkay soddon bilyan oo dollar dibadda soo dhigtay ee lacagtii bedelo lacagta nuxurkeeda halleey inuu asagu madaxweyne yahay oo raayla uu ku qalqaaliy arrintaas waa la ogsoon yahay oo litirka shadaal maanta uu marayo boqol iyo afartan shilin ma fahamte boqol haye soddon iyo shan shilin uu gaaraska marayo waa gartay madax- madaxweynaha ee ee wanaajiyey maamulka ee hagaajiyey oo wadanka horumar gaarsiiyey wuxuu ahaa mawai kibaki waa gartay kibaki legacy uu ka tagay ayuu ku dhadheelay uhuru kenyatta ma fahantay Mhm.
waxaa la gudbooneed inuu arrintan doorashada dhexdhexaad ka noqdo si fiican uu u ritaayagaray wuxuu aruursan kabana waa aruursada allaha mataqaana ha u barakeeyan dhihireen waa gartay laakiinse inuu ku-xigeenkiisa ay wax isla qadaysanayeen oo wax isla xalacaayeen oo lacagtii mataqaanaa qiimo dhim ka dhigo oo boqolkii dollar maanta uu maraayo eh, toban kun toban iyo kow kun iyo shan boqol uu ka dhigay markuu kibaaki ka tegayna sideed kun iyo sodde- saddex boqol bay ahayd marka wadanka dhaqaalihii sideedka ku dheelay oo halleeyey oo burburiyey asaga inuu yahay way caddahay wixii kaloo wax la dhacay oo lacagta bedelitaankeeda ku dhacayna inuu yahay raayli asaga aftahaan sheeg way iska caddahay kenyaanku indhahabay u hayaan ma fahantay Y- yay isla dhaceen yay lacagta isla dhaceen ya lacagtii isla dhaceen ayaa tidhi lacagta yaa helay de lacagta qiimay lahayd yaa qiimaha ka qaaday hay qiimaha yaa ka qaaday maamulkiisa madaxa wadanka madaxa asaa ka ah balse ruto wuu ku jiraa as- ruto asaba qayb ay ku yahay laba sa- laba sano ka horeba wuxuu ka ahaa dawladda banaanka waan waan kursigaas oo oo- oo magacaabis kuma soo gelina doorashuu ka soo galay lagama qaadi kara kursiga unless in la impeach karay mooyaan si kale loogama qaadi kara laakiin majority leader garbihiisa nimankii ahaa markumed ducaale kulli wixii ruuto al allied lacaas kulli waa laga wada xanjuuriyey waxaasna waxaa yeelay mataqaana o d m leadergooda raila odinga ayuu aftahaansheg la sameeyey haya hadda hadda inuu jalafaq sameeyo yidhaahdo nin tuug ah looma war markaas ninkaan wax dhacaya adiga soo wadanka madaxweyne ka meensoo lama ogeyn Waa gartay.
Qaadi iyo qariyay ahaayeen xas waa gartay aad baa u mahadsan tahay xasan marka waxaan dhihi lahaa ninkaan madaxa wadanka ha ka ilaalsado dhooqabo si fiican ha u socosilo wadanka mount kenya region ayaa ugu kuuro badan asee ruutay la wadaa waa la ogsoon yahay inuu raila uusan kheyr soo waday weliba aargudishuu keeni doonaa firi aargudisho ayuu keeni doonaa Asalaamu waa calaykum gartay waraxmatullahi.
waa gartay Eh, walow aanu doonayn arrimahaasi haddaanu u galno aad buu mahadsan yahay laakiin saaxiibkaasi fikirkiisa waan uga mahad celinaya Eh, waxaan doonayaa dhegeystayaasha aad ay u tira badan yihiin khadadka tooska ay ugu jira adeega qeybta ka barnaamijka ayaan soo qabanayaa inta aan mar kale dib ugu soo laabanin saaxiibada iyo eh, dhegeystayaasha khadadka ay ugu jiro oo fursadda aan u siinayo eh, eh, barnaamijka
Chagua Kenya unayoivunia, chagua Kenya unayoitaka. Tuungane pamoja, tujenge nchi yetu. Kenya ni moja na sura ni moja, tujiandikishe wote, tupige kura, tujitokeze, tupige kura, tunaimarisha demokrasia. usawa kwa wote inaleta mabadiliko yenye wazima wa mipaka inabuni mbinu mpya ya uchaguzi haki kwa watu wote IEBC ni tume huru IEBC, your vote, your future.
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i b c ayaa ugu yeeraya dhammaan shacabka ismaamulka garissa inay isku diiwaangeliyaan codbixiyaal barnaamijka diiwaangelinta codbixiyaasha ayaa dalka ka bilowday afartii bishii hore oktoobar wuxuuna ku egyahay labada bisha noofembar oo maalinta berito ku beegan haddaba dhegayste yaasan ku seegin fursadan oo ka faa'iidayso wakhtiga kooban ee haray fariintan waxaa kuu soo gudbisay maareeyaha doorashada guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka i b c ee ismaamulka garissa
Chagua Kenya unitaka, tuungane pamoja, tujenge nchi yetu. Kenya ni moja na sura ni moja, tujiandikishe wote, tupige kura, tujitokeze, tupige kura, tunaimarisha demokrasia. IEBC, usawa kwa wote inaleta mabadiliko yenye wazima wa mipaka inabuni mbinu mpya ya uchaguzi haki kwa watu wote IEBC ni tume huru IEBC, your vote, your future.
halkaasi aan uga nimaano adeega qeybta ka barnaamijka eh, mar kale aan dib ugu soo laabanno barnaamijka hoggaan kasta xaaladda dalka waxaanu si qaasa barnaamijka maanta uga hadlaynaa hadal dhowaan uu madaxweynaha dalka mr uhuru kenyatta uu jeediyey kaasoo ahaa in marka uu xilka ka degayo sanadka soo socda uu shacabka kenyaanka ka codsanayo in aysan dooran qof tuuga oo lunsan doona hantida shacabka ama dadweynaha sidoo kalena baabi'in doona horumarkii dalka uu soo gaaray labaatankii sano ee lasoo dhaafay hadalka madaxweynaha eh, ayaa waxaa sidoo kale ka falceliyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta daacadda waa ku-xigeenka madaxweynaha william ruto haddaba sidee u aragtaa hadalka madaxweynaha ayaa in hoggaanka ugu sarreeya dalkan aan loo dooranin qof tuuga oo lunsan doona hantida dadweynaha maxaa hadalka madaxweynaha ku soo beegay xilligani oo ka dambeeya miyay jirtaa cid gaar ah oo uu madaxweynaha beegsanaya waa qodobka sida gaarka ah barnaamijkan uu eegeen oo eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ama eber toddobo siddeed eber hal eber shan hal eber shan tobanka barqanimo warka ayaad dhegeysan doontaan daqiiqada kadib dhegeystaha qadka ku jira halo star f m halo
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
madaxweynaha waa kusoo magacaada inoogu bilaabo marka hore iyo halkaad inaga soo wacday barwa xasan ligdhere
waa gartay haye xasan fikirkaaga fiiri waa la ogyahay madaxweynaha ninka ula jeedo warka asaga yaaway ninku ula jeedo waa ruto haye soomaalidu waxay dhahdaa tug tug maxal waa gartay balse ruto muu magacaabin ama muu carabaabin
warni wax kaya jilbaha u dhigay inuu asaga waa la ogyahay ninkaasi haye madaxweynahana waa u daba taagnaa haye
marka waxaa la ogyahay doorashadii hadda u dambeysay na xigtay mhm
hal xisbi oo kala guulaysta waa laba waxaasna tuugnimo unbay waa gartay ma- inoogu celi xisbigo xisbigooda jubilee aha mooyaane xisbi kaloo guulaysta waa laba waa gartay
marka labada nin tuug hadday isnaceen tuugnimo bay isku naceen Ee, waa gartay inkastoo arrimahaas ama eedeymahaas ma xaqiijin karna balse maxaad leedahay ama hadalka madaxweynaha ku soo beegay xilligani oo ka dambeeya ayaas leedahay
dee kolley walba hadda kolley ninka daacadda uu og yahay oo taageeri haye
taageerada ninka uu taageersan yahay ninka la yidhaaho raila waa nin daacad ah haye
Ee, shan sano uu ra-iisul wasaare ka ah waddanka Mhm.
annaga horta soomaali haddaan markaasaa dowlad noogu horreysay waa gartay
waxa kenya afartan iyo toddobada koont ay ku dhaqan yihiin maanta waa taladiisi iyo sharciga uu dejiyay asaga haye
marka niyow aniga waxaan balla yaabanahay dadka soomaalida ee taageersan ruto waa gartay qof walba waxa uu xor iyo xaq u leeyahay in uu taageero cidda uu doonayo
xaq buu u leeyahay laakiin annaga haddii uu ninkaas soo gala hadda la sheegayo tuugnimada lagu tilmaamayo Mhm. waa tuugnimo waa- waa eedeymo balse ee, lama caddayn karna anaga inuu tuug yahay ruto
annaga ahaan soomaali haddaan nahay saddexda annaba gobol waxba nooma yaallo ninkaas soo galo Mhm.
sidii hore moy baan ku noqonaynaa sabab
marka saa darteed madaxweynaha ninkuu ula jeeda waa la ogyahay wuxuuna ogyahay waxay isla sameeyeen waa gartay marka waxaa leedahay madaxweynaha hadalkaasi ruto ayuu ula jeedaa sax wey warkaas aad baa u mahadsan tahay saaxiib waan uga mahad celinayaa fikirkiisa saaxiibkaasi ee, sidoo kalena dhegeystayaasha waxaa ka codsanayaa in anshaxa ay ilaaliyaan dhegeystaha kale qadka ku jira aan siiyo fursadda halo star f m
halow waa kusoo dhaweynaya magacaad inoo sheegaya halkaad inaga soo wacayso
axmed oo soo laabta ma garan haye axmed fikirkaada mar labaad
horta waxaa waaye qof muslim aan inlis ku leeyahay horta waxay jeli mala
aha
marka arintaas aha
william ruto haddaan tuug la dhihin iyo haddaa tuug la dhahaba ha
waxa qabanaa malaha isaga naftigiisa hadda haddaa la doorto dadkan isu kullayna hadday doortaan waxa qabanaa malaha haye maxaad ku xaqiijin kartaa inuu waxba qabanayn
war waxaas qabanaa malaha niyo halkoodas qabanaa malaha haye
marka balaha laisku- laiskugu kullayna ma ogi mhm
nin adiga aan waxa aad weligaa arkin aad weligaa aas maqlin oo idaacadan bisaas ka maqasha haddaad isu kululeyso oo maaragtay berri aad ku raasayso ha oo berga tuugnimada lagu sheegaas haddana kugula soo gala maxa faa'iide haye
marka hadalka marka waxaa waaye in la sheegana waa waa fiican tahay in laga aamusana waa fiican tahay moqtahay mhm
marka aniga waxaa waaye eh, meesha inan wax eh, siyaas ahaan inan nin walba u fikiraa fiican moogii maaragtay kanaa fiican kanaa cusub aan dooran inan nin walba dhawa wax walaxan walax qabanayo in la doorto horta ma wanaagsan feeder malo waa gartay marka duruucda sheekadaada inoo soo koob
marka waxaan leeyahay dadka inay haddii wax in lee qabta aad rabtiin mhm
iidaas gaal faa'iido leheen wax islaama jirne ee ee qaylidiin waxaa saan u yar dhaanaya ila tahay aniga eh, Raila Odinga ma garad waa gartay
marka madaxweynaha hadalka aftir waa ku saxsan yahay maxaa dhika waxaa idaacadda ka dhigeysay mar oo la dhahay eh, hanjabaad inaad soo xatay inay kala jaacay mar la dhahay
mhm
weliba ruutu waa dig mhm
marka waxyaalo badan oo u horreyn waa iska jiraa ma garad waa gartay marka waxaa leedahay eh, hadalka madaxweynaha eh, ruto ayuu ula jeeda
aa waana waana waagan ku saxsan yahay waan gartay aad baa umahadsantah saaxiib waa mahadsan yahay saaxiibkaasi eh, dhankaas iyo raam uu inaga soo wacayay mar labaad ayuu barnaamijka ka qayb qaadanayay warkii eh, barqanimo ayaad dhegeysan doontaan dib ayaan iskugu soo laaban doonaa qeybiha ugu dambe ee barnaamijka ayaan u gudageli doonaa doodana halkaasi inaga sii socon doontaa ee qodobka barnaamijka aynu ku eegeyno iska bedelina mawjada dhegeystayaal waa hagaag isku soo noqod wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad soo dhegeysateen warkii barqanimo iyo sidoo kale qadar adeega ganacsiga aanu dib ugu soo laabanno barnaamijkeena hogaan kasta xaaladda dalka qeybiha ugu dambe ee barnaamijka ayaanu u gudagelaynaa imika star f m codka gobolka waqooyi bana nagala socotaan anigoo amsaab ismaaciil aa barnaamijka idiin daadihinaya soo dhowaada mar labaad qodobka haddii dhegeystayaasha imika raadiyaha furtay aan dib ugu celiyo mar kale qodobka sida gaarka diiradda ugu saarayno barnaamijka maanta madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa dhowaan waxa uu sheegay ama shacabka kenyaanka ka codsaday inaysan eh, hogaanka dalka ugu sareeya ugu dooran qof isagu ku tilmaamay inuu yahay tuug sidoo kalena luunsan doona hantida iyo khayraadka shacabka kenyaanka waxa uu kenyaanka ku booriyey inay doortaan qof isku keeni kara ama midayn kara shacabka Eh, hadalkiisa waxaa sidoo kale ka falceliyey amaba dhaliilay qaar ka mid a siyaasiyiinta xulafada la ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto oo madaxweynaha ka codsaday in uu sheego ama magacaabo cidda uu hadalkaasi ula jeedo haddaba dhegeysta sidee u aragta hadalka madaxweynaha ee ah in hogaanka ugu sarreeya dalka aan loo dooranin qof tuuga oo lunsan doona hantida dadweynaha maxaa hadalka madaxweynaha ku soo beegay xilligan oo ka dambeeya miyay jirtaa cid gaar ah oo uu madaxweynaha beegsanayo waa qodobka aan barnaamijka oga hadlayno maanta sida gaarka eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ama eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha kale aan siiyo fursada ay qadadka igu jira halo star f m waan kusoo dhaweynayaa magacaada inoo sheeg iyo halkaad inaga soo wacayso
saaxiib magacab waa dhow yahay waa saciid cabdulaahi maamul qajar aad baan kuu soo dhaweynayaa saciid barnaamijku waa la socotee
aada u weyn ilsan saaka waa la socdo qadka giisa u noqo barnaamij saaka waxaa leeyahay si goonaa si wanaagsan
haddii aan u guda galo aha
aniga waxaan dheelahay madaxweynaha qaranka mudane uhuru kenyatta hadalkaas kasoo yeeray waa aad baan usoo dhaweynaa waa ku saxsan yaan dhe aan leeyahay waan gartay cid gaara uu beegsanaya ma jirtaa madaxweynaha waa aa cid waa iska cad tahay cid waa iska cad tahay haye yaabay cidda iska cad
waa mudane william samey ruuto ku-xigeenkiisa waa haye
madaxweynaha hadalka kasoo yeeray waxaa ku saleeyey inay as nin tuug ahaa xilka loo dhiibinay ninka tuug horta waxaad ula jeedaa ninkaan ku-xigeenkiisa ah mhm ninkaas leeyahay waxa waxqabadkiisa ninka waxqabad lahaa la doorta leeyahay ana waxaad kala jeedaa raila amalo odinga waan gartay
ee madaxweyne horta markaas hadlaya iskama hadlin waa fikir meel baadisay la tahay waa nin madax ah hadalkaas iskama dhihin mhm wixii soo dhacay meesha ay ka jiraan haye
waa arrin jirto waa arrin saxaa jirta ninkan william samey ruto waxyaalo fara badan lagu eedeeyaa jirto musuq maasuq ah haye
ee musuq horta kama fogo wixii waddan kasoo shacbaha musuqa waa faraha kula jira waa ka dhex muuqda mhm
ee hadalka madaxweynaha waxaa iskala jeeda william samey ruto hadalkaas madaxweynaha kasoo yeer waa mid sax oo jira oo dhab aan leeyahay. markaan si uhuur ahna dhahay aan yeelna afka wax aha ka qabana oo balamidka waa kasoo baxa aan doorno waa gartay laakiinse hadalkiisa maxaa xilligan ku soo beegay madaxweynaha oo xilli hore uu dadka haddii qof tuugi uu jiro uu een, u magacaabi waaye ama wax uga qaban waaye tallaabo uga qaadi waaye
xilligan waxaa kasoo beegay waqti kala guuraa la joogaha doorasho ayaa soo dhow mhm isagoo meeshaas ka bixi rabaa marka ninkii isagoo bedel lahaa inaad meesha as qabto nin wax qabad lahaa meesha as qabto isagoo ninkii wadanka wax u qaban lahaa dadweynaha ayaa
saciid dhankaas iyo wajeer aad buu u mahadsan yahay fikirkiisa walla weli uu barnaamijka ka qayb qaadanayay dib usoo beegsayaan leeyahay si aad noogu dhammaystirto fikirkaaga xigaha rosta f m
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنت صاحب محمد عبد الرحمن فهمي maxamed halkaad joogtaa
Raamir Raamir Raamir waa gartay aad baan kusoo dhaweynayaa barnaamijka waa la socotay soo maahan
aada weyn haye fikirkaaga inuu soo biiri
horta aniga waxaan leelahay haa
hadallahan maaragtay si badan baa loo fasiri karaa haddaa la fiiri mabaan si wanaagsan
waxaa waaye horta uhuru marka hore intaan ka hore wuxuu rajiw lahaa magarta wadanka inay maaragtay d b i iyo waxyaalaha hirgeliyay oo maaragtay prime minister oqol hogaamiye weli kasii noqdo rajiw lahaa magarat haye
rajidii hooga oo maaragtay maaragtay waa rajibela ku dhigaha mabaan haye
markaan rajabada haddii ku dhacdana waa dad macnada oo asaga hadda ama oo eddooda ama maaragtay oo asaga haya hadda diyaar u ahana ma ma jeedaan inay asaga wada gacan tahay mafahant haye
marka doqona waxaa la yidhi usha afteeda ku dhufo hadday fahmi waaysan korkeeda ku dhufo mafahant waan gartay hadalka ayuu ula jeedaa madaxweynaha hadallaha hadallaha markaan nin baa horta agtiisa kula dhufanaya Mhm.
dambena inay korkooda ku dhufan waa laga yaaba magarad Mhm.
hadallahan horta kolleyba anaka horta tuulima hadda koogna maaha kenya nin hadda maaragtay tuug maahan dhahin hadda madal hadda waa gartay
nin hadda aan maaragtay aamin ama maaragtay tuugnimo ana hadda ke- godob ahaan kaataan ku tilmaamayn Mhm.
mala laakiin eh, ruto horta wuxuu eh, Ru- uhuru wuxuu diirada saaranahaya ninkan maaragtay hogaankiisa marka hadalka madaxweynaha ruto ayuu ula jeedaa ayaad leedahay
dadka hadda kolley korta adiisa ku dhufanaha maogi asaga mawlideeda mafahant haye
markaan dee waxaasan kolleyba ninkaas in badan baa maaragtay ninkaas soo dhisay soo waday afrikaana ballan ma lehe Mhm.
marka horta kolley hadda tuugnimona kolba tuugnimo kolley hadda waxa hadda afrikaan waxa loo dhiga mas-uul laga dhigiyaba wala tuugiya mafahant waan gartay ee, ee, marka hadalka madaxweynaha maxaa xilligan ku soo beegay ee, maxamed waxaa ku soo beegay waktigan eh, rajadii lahaaye waaye oo maaragtay fahmaayo oo maaragtay waagu hadda ku baranaayo marka hore rajib lahaaye d b i waxyaalo una hergelaan rabay prime minister rabay marka hadda ninkaana waa ah, nin xoog leh maaragtay xisbi badan baa wataa marka wuxuu dareemay ninkaan inay maaragtay wadanka maaragtay talada oo la wareegayo waan gartay saaxiib aad baa umahadsan tahay waxaa ku socontaa maxamed raamo waan uga mahadcelinayaa qaabka wanaagsan ee uga qayb qaatay hallo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
وحسن داير معمد intee joogtaa بولا xasan هايلاند بولا هايلاند قارسة si wanaagsan aad baan kusoo dhaweynayaa barnaamijka u gudagal وبرنامجك هذا أنكر قوله هذا كان مدحوينها أولية هي nin eh, suug ah aan la doorinin waxaa ku soo beegay haa
waxa uu arkahayaa ninkii uu watay oo laga reynayo ha ha- meel habaan ah ka lusho yaaway ninka uu watay ee laga reenayo waxaa subataa maxaa la yidhaahdaa ninka la yidhaahda wili xuto wuxuu wataa raila odinga ayuu wataa haye
marka raila haddii ina wuxuu arkaa raila inaas gedna haynin marka wuxuu rabaa inuu carqaladeeyo william samay ruuto kambeynkiisa iyo waxyaabahaas inuu ka carqaladeeyo ayuu doonayaa ma fahanteen waan gartay waan gartay marka ninka tuuga wuxuu ula jeedaa william ruto laakiin soomaali waxay tidhaahdaa halo waa ku maqlayaa walaal waa ku maqlayaa walaal soomaali soomaali waxay ku mahmahdaa hal boole ah nirig xalaal ma dhasho haye haye asaga naftirkiisa twenty seventeen markii doorashada ay dhacday waa tuu u dhacay uu gedistay oo mar labaad lagu celi israa'iil isaga baxay oo layidhi meeshaan meel cadaalad ka socota ma laha marka nin asagaba mataqaanaa qa- qariyo ahaa inuu dhahaa nin tuug ayaan la dooranin waxaasoo dhan waxaa- qiiq buu isku qarinahayaa marka william ruto bedelkan dooran lahayd nin baahan oo hadda hadda raba inuu korkayna ku dherga rabo Yaa wey, nin ninka horey baahan.
wax u dhac- nin dhergey nin dherganaan dooranaynaa ma fahanted haye
arrinta labaad waxaa waayaan as ruuta ugu leexday ruuta waa nin dhalinyaro ah wuxuu leeyahay toban sana ayuu isku xiriirsan doonaa tobanka sana ayuu isku xiriirsadana xaq buu u leeyahay Eh, waa konton iyo saddex jir Eh, ruuto marka hadduu toban sano gaaro kale uu xukun qabto wuxuu noqonayaa lixdan iyo saddex jir markaana waa ritaya laakiin eh, uhuru wuxuu ka cabsanaya inuu ruuto sidii moy oo kale ayuu ku dhegan yahay taas buu dadka geenaya waxaas ma dhacayso dadku waa la ilbaxaa dartaanita ruuto ayay mataqaanaa ay mount kenya wadataa maxaa loo xiray maxaa la yidhahda anwar giro ruuto maxaad maxaad u u raacday keliya loo xiray marka cagajuglaynta iyo khiyaanada iyo mataqaana wax isdabamarinta ninkii wa- waa la arkaya kenyankan waa ilbaxeen hadeerta waktigii qabiil iyo waxaa la isugu faani jiray waa isku dhammaatay marka ani waxaan oran lahaa madaxweynaha carrada madaxa ka ilaalsado Waa asalaamu garta- calaykum waraxmatullahi wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibkaasi umaadsigaan soo qabta adeega qeybta ka ah barnaamijka Eh, waalid walba waxa uu rabaa in ubadkiisu ay horumar ka gaaraan nolosha waxay doonayaan in ay ku maalgeliyaan carruurtooda wax walba si ay wax u bartaan waxbarasho tayo leh ayaa mararka qaar loo arkaa inay tahay mid u gaara dadka maalqabeenka oo keliya oo heli kara buugaa qaali ah iyo weliba waxyaabo kale ee carruurta shabavu ayaa xaqiijinaysa in dhammaan carruurta ay fursad u helaan waxbarashada iyo in ay ku horumaraan nolosha waxay shabavu siinaysaa casharo muraajico ah iyo su-aalo ay ku helayaan afar shilin oo keliya maalinkiiba waxay garaaci karaan star two nine one hash waa xidig laba sagaal hal afar gees ayaga oo adeegsani karaa taleefon kasta noocuu yahayba dhammaan carruurta ayaa muraajacayni karaa casharadooda islamarkaana guul ka gaari karaa imtixaankooda waxaana u fududaynaysaa shupavu two nine one waa fursadda habiya dhegeyste maantaba ka faa'iidayso bal waan isla soconno dhegeyste garaac star two nine one hash ama xidig laba sagaal hal afar gees kadib tixraac waxaa kuu soo baxo ardayda gobolka waxaa caqabad ku ahaa adeega internetka iyo wixii la midka ah haatan waxay isticmaali karaan shupavu 291 oo aan u baahnayn wax interneda waxaadna ku isticmaali karaysaa taleefonka aad doonayso waalidkii ka walwalayey xaggeen ka hela buugaag iyo macallimiin dheeraad ah haatan waxaasoo dhan waxaa kaa kaafinaysa adeega shupavu 291 dhegeyste maantaba tijaabi oo ka faa'iidayso fursaddaasi iyo adeegaasi gabagabadii aan ku sisiqeynaa daqiiqado kooban ayaa inoo harsan dhegeystayaal koobanna waan siinayaa fursadda halo star f m
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
xagardheer weeye guhaad cali igaalma garad aad baan kuu soo dhaweynayaa guhaad
horta hadalku xoogaa yara i- waa i- waa yara idhaafaye ma iso kelmaddu ma ahayn madaxweynaha yidhi dadka reer kenyaata yaysan dooran qof tuuga dadka kenyaanka ahaa qof tuuga aysan dooranin marka hadalka madaxweynaha ayuu ila jeedaa maxaana ku soo beegay xilligan sideen u aragtaa
waxa weeye horta wuxuu ula jeeda waa la yaqaano haddii haddaan sheegno dee waxaan ka baqaya ayaa kuu sheegay in la yidhaahdo maxaan ku idhaa xarig baan ka mutaysto xarig xarig Laakiin mutaysan waxaan maysid waa leeyahay- fikirkaaga
fakerkaygu waxa weeye dee william huutu ula jeedaa waa garteen inuu kal- kelmadaas inuu yidhaahdo waxaana weeye asaga waktigiisi waa dhammaaday inuu u cadcad yahay carrada u cadcad yahay oo siyaasiyanna uu ka fog yahay buu dareemay ma garan waan garte
marka alxamdulilaahi eh, hadde waxay ila tahay arrintaas inuu apologies ka bixiyana waa fiicnaan lahayd madaxweyne hadal mas-uul ma aha ma garan waan gartay balse si toos umuu magacaabin ruto haddii ruto si toos u magacaabo ayuu raaligelin ka bixin lahaa maya dadku bini aadanku waa wil- wi- huutoo kale weeye wax sharaftiisa kor loo dhimi karo bini aa- dad ba hadduu yidhi waa un dad un dad unbuu wax ka sheegay moogta waana mas-uulkii waddanka marka lama rabo waxaa la rabaa raaligelin inuu kelmaddaa ka dhiiba way fiican tahay haddee raadina ahaada asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma aad buu mahadsan yahay go-aad xaggar dheere dhegeystayo ugu dambe aan siiyo fursadda halo star f m
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaal waa sirajo qumbuso ka soo wacay
siraaj halkee joogtaa
qumbuso countiga mandhaga mandheera haye barnaamijka u gudagal fikirkaada inala wadaag adigoo oo soo koobaya
anigu waxaan dhihi lahay ushul ninka loo wado oo in lagu dhufto la rabo waa hutu hortoo lamaagany haye maxaa ku sababaynaysaa
waxaan ku sabaynayaa asaga ninkan laba taamaa lasoo doortay waktigiisa waa dhammaaday nimaasoo kambaysayna inaas mar dambe soo gelayna inaas arkeen waxaas wadaa qoodo haye
anigu waxaan dhihi lahay ninkan dhalinyarto kenyaanka ay daba dudayaan Een, ha u dayaan dhihi lahay maaragtay fikirkiisa iyo fursadiisa marka asaga hadda huuto oo uu leeyahay waa tuug asaga waa dhamaale weyta tuugnimo lagu eeday inay dibiddaas guryo ku dhigtaan lahay haye
marka anigu waxaan dhihi lahay huuto asaga tuugnimadiisa waa la arkay kenyaanka huuto ay rabaan huuto banaankaa ka maraan dhihi lahay waa ku salaama aad baa umahadsanta saaxiib wumaasan yahay dhegeystaasi kii ugu dambe fursadda aan barnaamijka u siina ayuu ahaa ee kasoo qayb qaata ee, barnaamijka hogaan kasta xaaladda dalka si gaara maanta barnaamijka waxaan uga hadlaynay hadalka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ka soo yeeray dhowaan kaasoo ahaa in eh, shacabka kenyaanka aynan dooran ama u codeynin eh, madaxweyne kaas oo isagu tuug ah sidoo kalena lunsan doona eh, khayraadka iyo weliba hantida dadweynaha waxa uuna uga digay in dadkaasi la iska ilaaliyo hadalkaasi oo ay si deg deg ah uga jawaabeen amaba u dhaliileen eh, siyaasiyiinta xulafada la ah ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto guud ahaan arrimahaas ayaan barnaamijka uga hadlaynay dhegeystayaasha aad bay u mahadsan yihiin fikradahooda kala gadisan waan uga mahadcelinaynaa iyo qaabka wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaateen sidoo kale saaxiibadeena dhegeysanayey oo dhegta nugu hayay sideedii iyo barkii ilaa iyo imika iyaguna waan uga mahadcelinayaa barnaamijka hogaan kasta xaaladda dalka aad dhegeysanayseen star f m codka gobolka waqooyi beri ay kala socoteen barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinaya sidoo kalena idiin farsameynay anigoo ah musaab ismaaciil kulanka xigo iyo berito iyo arrimaha qaxootiga biniaadanimo ayaan dib u kulmi doonaa balse waxaa fooda inagu soo haya barnaamijka madasha u diyaar garooba